assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa ay kuna soo dhowaada warka subax ee idaacadda dalsan qodobada saakaan idiin heenana waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgal dad badan lagu qabqabtay iyo hub ka sameeyey qaar ka mid a xaafadaha ku yaala degmada dharkeenley ee gobolka banaadir waxaana dheeriyaha oo ka soo baxaysa dil aanan qabin la xidhiira oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya doorashooyinka heer maamul goboleed ee galmudug oo shaaciyey jadwalka doorashada toddoba kursi oo ka mida kuwa ay hore u shaaciyeen doorashadooda dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal doorashooyinkaah ee gobollada waqooyi ee somalilan oo soo saaray habraaca doorashada
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan oo wanaagsan khiyaartaana dhegeysanaysaay waa subaxnimo jimcaha taariikhduna waxa ay ku beegan tahay waa koob iyo labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun iyo laba iyo labaatan qodobadii ugu waaweynaa warkayga subax ayaad dhegeystayaal dhegeysateen haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan ah ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa howlgal dad badan lagu qabqabtay waxa ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmada dharkenley ee gobolka banaadir iyadoona intii howlgalku socday ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee howlgalka sameynaya ay soo qabqabteen hub iyadoona guryaha ay ciidanku baarayeen warkan waxaa faahfaahinaysa waryahayga faadimo cabduqaadir xasan
xilli habeen xaafadaha degmada dharkeenley waxaa howlgal ka sameeyey laamaha amniga degmada taliya ku-xigeenka saldhigga dharkeenley kabtaan cabdifataax malaaq bashiir shanta taliya waax ee degmada iyo taliya xigeenka qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir
waxaana uu ahaa howlgalkan mid looga hortegayay falalka libiga ku ah ammaanka ee mararka qaar ka dhaca degmada dharkeenley islamarkaana lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee degmada ciidamadan booliiska howlgalka waday ayaa baaraya guryaha iyo goobaha ganacsiga waxayna joojinayeen baabuurta iyo mootobajaajyada iyagoo baaraya islamarkaana eegaya dadka iyo waxa saaran gaariga maraya meelaha ay howlgalladu ka socdeen taliya xigeenka saldhigana waxa uu sheegay inay sii adkayn doonaan hawsha adag ay qaranka u hayaan taasoo aan ku badbaadinayna buu yidhi dadka iyo dalka inta lagu guda jiray howlgalka tiro dad ah ayaa gacanta lagu dhigay waxaana la helay waxyaabo laga shakiya oo ay ku jiraan hubaan sharciyeysnayn iyo gaari taarga la-aan ah sida booliiska howlgalka isku dabaridaya ay sheegeen sidoo kale ciidamada booliiska ayaa baadigoobaya koox fallaaga ah oo xaafadaha xamar looga yaqaano ciyaal weero kuwaasoo dadka ka furta moobilada iyo agabka kale oo ay wataan iyagoo mararka qaar tuuray iyo hub kale ay sitaan dadka ku dhibaateeya waxaana xaaladaas soo farageliya booliiska oo soo gaartay cabashada dadka deegaanka markii howlgalka soo dhammaaday waxaa warbaahinta ugu horeyn la hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada dharkeenley cabdulaahi shaarkey waa howlgal soconaaya waqtiyada soo socda haddii rabbi idmo si isku duubni ah oo wada shaqayn ah annaga iyo laamaheennuba waa ku faraxsannahay waxayna noqon doontaa in waqtiyada soo socdaan sidaan si lamid aan u wada shaqayno haddii rabbi idmo aad aad umaysan tahay bashiir durqan waa taliyo xigeenka qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir waxa uu sheegay inay wadayaan howlgalkan maadaama lagu guda jiro xilli doorasho marxaladda siyaasadeed ee dalkana tahay mid kacsan waxaan ka bilownay howlgal degmada dharkiinley gaar ahaan waaxda labaad iyadoo lagu xaqiijinayo amniga maadaama lagu jiro waqti doorashaha annagoo ka duulayna amarkii taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir si degmo walba looga bilaabo oberation caawa waxaan ka bilownay degmada dharkeenley annagoo iskaashanayna maamulkii iyo saldhiggii iyo dhammaan qaybtii degmooyinka qaybta galbeed oo dhanna dhammaan obereshonadaas way ka socdaan haddii ilaa idmo waxaana lagu xaqiijinayaa amniga si badqabka bulshada iyo amniga doorashooyinka intaba ay si nabadan ugu soo gabagaboobaan laamaha amniga waxay inta badan sheegeen inay aad ugu shaqayn doonaan maadaama dalka uu ku jiro xilli doorasho sidii ammaanka guud ee dalka loo sugi lahaa shacabka soomaaliyeed ayay ka dalbadeen inay si dhow ula shaqeeyaan faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsa
mahadsanid faadumo guddiga doorashooyinka ee galmudug iyo sidoo kale waa gobollada waqooyi ayaa shaaciyey jadwalka doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka guddiyada doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan iyo kuwa maamulka galmudug ayaa waxa ay shaaciyeen jadwalka doorashada kuraasta ka mid ah gobollada waqooyi kuwaas oo doorashadooda la filayo in ay dhacdo toddobaadkan war ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo labaiyo labaatanka bishan oo ku beegan sabtida berri ah in la diiwaangelinayo ergada tababaridda qabashada codsiyada iyo xaqiijinta shuruudaha musharaxiinta ayna socon doonaan ilaa iyo saddexiyo labaatanka bishan oo ku beegan axadda soo socota halka afariyo labaatanka bishan oo ah isniinta soo socotana markaasi ay dhici doonto doorashada labaiyo toban kursi oo ka mida kuwa gobollada waqooyi labaiyo tobanka kursi ee golaha shacabka ee gobollada waqooyi ee doorashadooda lagu qabanayo magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol iyo lixdan oo ay ku fadhiso faadimo odawaa raage kursiga tirsigiisu uu yahay hob laba boqol konton iyo toddoba oo uu ku fadhiyo cabdalla xaaji cali axmed kursiga tirsigiisu uu yahay hob laba boqol shan iyo toban oo uu ku fadhiyo faatix siciid xasan iyo kursiga tirsigiisa uu yahay hob laba boqol lixdan iyo toddoba oo hadda oo ay ku fadhiso saynab maxamed caamir sidoo kale kuraastaas waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisa uu yahay hob laba boqol lixdan iyo siddeed oo uu ku fadhiyo maxamed cali xagaa oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kale kursiga toddobaad ayaa waxa uu yahay kursiga tirsigiisu uu yahay hob laba boqol lixdan iyo sagaal oo uu ku fadhiyo maxamed cabdulaahi kaamil kursiga tirsigiisuu yahay hob laba boqol afartan iyo shan oo uu ku fadhiyo cabdiraxmaan axmed suge kursiga tirsigiisuu yahay hob laba boqol afartan iyo toddoba oo hadda ay ku fadhiso qadre maxamed tukaale iyo kursiga tirsigiisuu yahay hob laba boqol iyo sagaal oo uu ka geeriyooday allaha u naxariistay axmed dimbil rooble casaawe iyo kursiga tirsigiisuu yahay hob laba boqol koob iyo toban oo ay ku fadhiso caashe koos maxamuud cumar iyo kursiga tirsigiisa uu yahay hob laba boqol iyo kow oo hadda ku fadhiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle iyo kursiga tirsigiisuu yahay hob laba boqol afar iyo toban oo uu ku fadhiyo dhaktar cilmi maxamuud nuur dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka ee maamulka galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada toddoba kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka kuraastaas la soo saaray tirsigoodu waxa ay kala yihiin hob eber eber toddoba oo uu ku fadhiyo wasiir waa wasiiru dowlihii hore wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdulaahi faarax weliye kursiga tirsigiisuu yahay hob eber lixdan iyo kow oo uu ku fadhiyey dhowrkii sane ee lasoo dhaafay cabdiweli maxamed qanyare iyo kursiga tirsigiisuu yahay hob eber lixdan iyo afar oo ay ku fadhiso sahre cumar maalin iyo kursiga tirsigiisa uu yahay laba boqol afartan iyo siddeed oo hadda ku fadhiya maxamed axmed abtidoon iyo sidoo kale kursiga tirsigiisa uu yahay hob eber siddeetan iyo sagaal oo uu ku fadhiyo cabdi shire jaamac ciyaar jecel iyo kursiga tirsigiisa uu yahay hob eber sagaashan iyo lix oo uu ku fadhiyo cabdilcasiis cilmi cali ugu dambeyn kursiga toddobaad ee galmudug laga shaaciyey waxaa ka mid ah ama uu yahay kursiga tirsigiisu yahay hob eber toddoba hal oo uu ku fadhiyo cabdisaabir annuur shuuri oo ah wasiirka dekedaha ee dowlad goboleedka galmudug oo isagu ka mida siyaasiyiinta saamaynta ku leh deegaanada galmudug ee la shaaciyey kuraastooda la filayo in toddobaadkan ay ka bilaabato magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhinaca kalena magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wararka ka imaanaya waxa ay ku soo warramayaan in koox hubaysan ay halkaas ay ku toogteen allah u naxariistee marxuum markaasi ka mid ah dadka deegaanka lana oran jiray gurey cabdi inkir wararka ayaa tilmaamaya in ninkan la dilay oo ka mid ahaa dadka reer guuraaga ah uu horay ugu noqraacay deegaanka dilka uu ka dhacay waxaana markaasi la sheegay in maleeshiya hubaysan ay aana qabiil ugu dileen deegaankaasi dadka deegaanka la yidhaahdo dalsan ayaa waxa ay sheegeen in dilkan uu salka ku hayo aano qabiil islamarkaana uu daba socdo dilil horay uga dhacay deegaano ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxaa magaalada caabudwaaq iyo deegaana hoos yimaada ka dhacaya dilil ku salaysan aanooyin qabiil waxaana markaasi dadka deegaanka ee ku nool deegaanadaas gaar ahaan kuwa reermiiga ah kuwooda waxgaradka ay sheegeen in dhibaatooyin ay ku qabaan dhibaatada ka dhalata aanooyinka qabiil ee ay isku dilaan dadka ku nool deegaanka waa deegaanada hoostaga degmada cabudwaaq iyo deegaano kale oo ka mida gobollada dalka maamulka galmudug ayaan ilaa ay hadda ka hadlin dilkan iyadoo markaasi siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada qaar ee maamulka galmudug ay sheegeen in tallaabadan ay tahay mid laga xumaado islamarkaana loo baahan yahay in wax badan laga qabto xaaladdaas oo ay sheegeen in dhibaato badan ay ka dhalatay islamarkaana ay sababtay in dadka deegaanku ay isdhexdegi waayaan kalana shakiyaan iyadoona xilliyada abaaruhu ay ka jiraan markaasi deegaanadaas ay sheegeen in ay adag tahay in dadku ay ku wada noolaadaan deegaanada qaar dowladda soomaaliya oo mar kale imaaraadka kala hadashay isgaarsiin waa iskaashiga dheef wadaagga ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdisaciid muuse cali ayaa muqdisho ku qaabilay danjiraha dowladda imaaraadka carabta u jooga soomaaliya maxamed axmed al cuthmaan wasiirka ayaa la wadaagay danjiraha sida ay dowladda federaalka soomaaliya uga xun tahay weerarka ka dhacay magaalada abuudubaay isaga oo uga tacsiiyey dhibanayaasha waxyeeladu ay ka soo gaartay falkaas ka dhacay waddankaasi sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo danjiraha dowladda imaaraadka carabta ayaa waxa ay markaasi kulankooda ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka saaxiibtinimo horumarka iskaashiga dheef wadaagga iyo waxwada qabsiga labada dal wasiir cabdisaciid muuse cali ayaa habeen hore waxa uu kulan qadka telefoonka uu kula yeeshay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta waxaana oo kala hadlay dardargelinta xiriirka labada dal si kastaba haatee ra-isul wasaare maxamed xuseen roble ayaa dhowaan dib u soo celiyey xiriirkii ka dhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo muddo xumaa waxaana xukuumaddu ay sheegtay in lasii xoojin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal gudahaan khiyaartan dhegeysanaysa warkii caalamka ah oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya xaruntada dhexe ee magaalada tan muqdisho waa naga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal dhegeysaga iyo la socodka warka iyaga subaxnimo warka waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan anigoo maxamed cabdixasan midla idin la socodsiinayey waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal dhegeysaga iyo la socodka warka iyaga warkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono haddii alla weyne laga helay khiyaartan dhegeysanaysa ee dhammaantan isku duwan jimcaha wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel